war saxaafadeed alxamdulilahi rabi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf almursaliin ujeedo cambaareyn faragelinta beesha caalamka ee kasoo horjeeda nabad ka dhalata soomaaliya kadib markii ay meesha ka baxday dowladii militariga ee siyaad barre uuna dilaacay dagaal qabiil ayaa waxaa mar qura dalka usoo dartamay dowladaha deriska kuwaas oo dagaal dheer u galay sidii ay uga hortegi lahaayeen dowlad ka dhalata soomaaliya waxaa arrinkaa ku taageerayay dowladaha reer galbeedka ah oo uu horkacayay maraykanka oo maal iyo muruqba ku bixiyey arrinkaas waxay mar walba dowladaha deriska dalalkooda kusoo dhoodhoobaan maamullo ay kaga hortegayaan nidaam ay raalli ka yihiin shacabka soomaaliyeed ugu dambeyn waxay ambagaasi kusoo yegleeleen dowladda cabdullaahi yuusuf oo dalka kusoo daabushay in ka badan soddon kun oo ethoobiyaana iyo shan kun oo uganda iyo burundi ah kuwaas oo dalka ka geystay xasuuq aan noociisa oo kale africa soo marin nidaamka t s g da hadda jirtana waxay xasuuqa shacabka iyo soo daabulidda ciidamo shisheeye ka dhaxashay tii cabdullaahi yuusuf ergey ereyga ah argagixiso ayaa soomaaliya joogta hadafkiisu wuxuu yahay in lagu indhitiro bulshaweynta caalamka laguna qariyo xasuuqa ka baxsan bani aadanimada ee lagu hayo shacabka soomaaliyeed sidaa darteed golaha dhaqanka iyo midnimada beelaha hawiye wuxuu soo jeedinayaa qodobada soo socda cambaareyn kow goluhu wuxuu cambaareynayaa faragelinta joogtada ah oo ay ku hayaan arrimaha hoose ee soomaaliya dowladaha etoobiya kenya uganda jabuuti iyo yemen kuwaasoo xuduud la leh soomaaliya aadaystayna in ay mar walba la saftaan koox ka mid a kooxaha ka jira dalka si ay uga hortagaan nabad iyo israac ka dhasha soomaaliya iyagoo adeegsanaya taastikada isticmaalka ee ah qaybi oo xukun labo sidoo kale goluhu wuxuu cambaareynayaa shaksiyaad cadow ah oo awoodooda ugu weyn ku bixinaya la dagaalanka nabad ka dhalata soomaaliya sida ergeyga qaramada midoobay axmed walid cabdallah iyo safiirka maraykanka ee kenya michael ramberg iyo ergeyga midooda africa nicholas montila oo la taagan soomaaliya hub cusub ha lagu soo daabulo waxaan si gaara u cambaareyneyna madaxweynaha uganda oo sanadahan dambe ku caanbaxay dhaqaale ku raadinta xasuuqa shacabka soomaaliyeed isagoo xitaa yahuudda israaciil ka codsaday in arrinkaa lagu garab saddex waxaa wax lala camakaaga ah in nidaamka t f g da ay ku faraxsan yihiin xasuuqa shacbiga soomaaliyeed kuna raadinayaan aqoonsi ay kaga helaan beesha caalamka afar sidoo kale waxaan cambaareynayna hay-adihii sheeganayay in ay u doodayaan xuquuqul insaanka soomaaliya kuwaasoo afka ka furaystay xasuuqa ay amisan ku hayso shacabka shan waxaan si aada ugu digaynaa dagaalka cusub oo ay si wada jira u abaabulayaan amisom iyo t f g da kaas oo aan u aragno in lagu burburinayo gooban hadda nabdoon laguna ciribtirayo inta ka hartay shacbiga soomaaliyeed laguna abuurayo barakac cusub oo ka fool xun kan hadda jira baaq kow waxaan beesha caalamka ugu baaqaynaa in ay ka digtoonaadaan warbixinada ay igad iyo midooda africa ka gudbinayaan soomaaliya kuwaasoo aan dhexdhexaad ka ahayn arrimaha soomaaliya labo waxaan ugu baaqaynaa shacbiga soomaaliyeed gudaha iyo dibaddaba in ay muujiyaan shucuurtooda islaamnimo iyo soomaalinimo oo ay kasoo horjeestaan xasuuqa ciidamada amisom ay ku hayaan shacabka iyo in dalka la keeno ciidamo shisheeye oo hor leh saddex ugu dambeyn waxaan ugu baaqaynaa mujaahidiinta guud ahaan in ay midoobaan kasbadaanna shacbiga shacabka soomaaliyeed si looga hortago shirqoolada loo maleegayo dalka soomaaliya guddoomiyaha golaha dhaqanka midnimada beelaha hawiye suldaan axmed doore faarax wabilahi tawfiiq
bismillahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah sala allahu alayhi wasalam shirkan waxaa kusoo beegay inaan qabano dhibaatada ay maleegayaan oo qoladan t f g da iyo qoladan amisomo nabadka ilaalinta ah iyo amerikaanka iyo yuhuuddu ay maleegayaan oo ummadii soomaaliyeed intii horay u barakacday mooye in si kaleeto hadda in lagu gumaado la rabo arrintaas ayaa kusoo beegmay maaragtay inaan mar labaad qabano iyo mararkii hore kadibba aan hadda qabano ayaa arrintaasa kusoo beegtay intaa magarat nabad ilaalin waxaan ula jeednaa ciidamada amasom lagu sheego oo qola ay u bixisa nabad dhaliyayaal annaga iyo intii islaamkuna ay utaqaan nabadka ilaalinta oo aan nabad xaggeedba aan u jeedin oo markii meesha ay iyagu joogaan qolyahaas kasoo horjeeda ay kusoo weeraraan meesha shacabka soomaaliyeed uu jooga la aadaya wax alla waxay gacantooda ku jira oo maaragtay madaafiica intaa magafaan warsaxaabeedkiina waxaa ku jiray xubno dibadda ah oo aada cambaaraysaan sida eegii gaarka ay qaramada midoobay iyo ninka maraykanka uqaabilsan kenya iyo rag kale oo aada carab dhiseen marka raggaas maxaad u cambaaraynaysaan hawsha soomaaliya faraha ayay kula jiraan afka ukeliya ayay ka hadlaan marka taa maxaa keena marka waa nimanka dhibaatada soomaaliya faraha kula jira waaye nimanka maraakiibta huba kusoo daldalaya waaye nimanka ciidamada nabadka ilaalintaan ugu fangaraynaya waaye nimanka dhibka soomaaliya ka jira uu ka hansili layahay waaye nimankii amerikaanka iyo qaramada midoobay iyo africa nimankii usoo xil saaratay gumaadka soomaaliya waaye nimankaas
mudan afhayeen haddii adkayn odayaasha hawiye laisku daydeen inaad kulan la qaadataan saraakiisha ciidamada amisom ama dawladda kumeel gaarka si aad ugula hadashaan xasuuq aad sheegteen inay ku hayaan shacabka soomaaliya walaalow nimankaasu ma dhamma maba dhamma waxaan la qaadano wadahadal sababtu ay tahay waxaa wadahadal lala qaataa nin bini aadamnimadaada tixgelinaya oo islaamnimadaada iyo diintaada tixgelinaya oo jiritaankaaga tixgelinaya ninkaas ayaa hadal lala qaataa nimaan jiritaankaaga tixgelinaynin oo diintaada aan kuu badbaadinaynin oon islaamnimadaadii aan tixgelinaynin si aan hadal ula qaadano anagu ma garanayno qoladan t f g da waxaad og tihiin inay dhibaatada dalka ka jirto loo soo adeegso lasoo firistay ayaga yihiin oo ay hadda xalano loo fafadhiyey maalin dhoweeday amerikaanka yahuudda qoladan africa oo maaragtay ee iyagu nabad dhaliyayaal ay ku sheegeen annaguna aan u naqaan nabadka ilaalinta intoodaba inay ku fafadhiyeen meesha la yidhaha xalane maalin dhoweed markii qolyaha oo isku qarxiyey isku qarxiyeen dhibka meesha ka dhacay intooduba inay ku dhammaadeen amerikaankaa ku dhintay yahuuddaa ku dhimatay waxaa ku dhimatay amasom kuwan t f g da rag saraakiil oo fara badan baa ku dhintay sida aada ogtihiin marka dhibkii soomaaliya nimanaan ka dinqanaynin oo lasoo kireysta bay noqdeen nimankii hadday marka niman soomaalinimada qadarinaya ay yihiin oo niman islaamnimada qadarinaya oo dalkooda iyo diintooda qadarinaya ay yihiin ayaga iyo nimanka kasoo horjeeda mar hore anba wada hadal siilaynon gogol u dhigi lahayn intaa ma fahan mudan afhayeen adinka qaraxaas aad sheegteen haddii aad tihiin odayaasha beelaha wiye su-aad u aragteen qaraxaasi lagula egto ciidamada amisom aada iyo aadaan usoo dhaweyneynaa aada iyo aad waayo niman dalkooda iyo diintoodii lagu soo duulay baan nahay wax alla waxaan ku dagaalami karnaana ku dagaalamayna gacantoodana allaha barakeeyaan leenaha kuwa wax qarciy sidaas oo kale waxaa jirta dawaan duqaan oo maraykanka ku geystay degmooyinka tirsan degmada baraayo kaasna sidee u aragtaan waxaanu u cambaaraynaynaa si aan caadi ahayn waxaanan hore ugu cambaaraynay waa hasuuq waa dalkan iyo diinteenni bay kusoo duuleen waa dad soomaaliyeed waxay meesha ku laayeen waxa ay soomaaliya ku gumaadayaan bay ka mid tahay waxa dhibka dalka ka socda waxa aabbuhu uhunay nimanka nimankaas laayay oo malaayikanka ah oo arrinta soomaaliya ka xasili laadahay oo calooshood ushaqaystayaalka hadda nagu korhaya oo kuwan t f g da noo kiraysanaya kulli waa amerikaanka insha allahuna soomaaliya dhibaata ukala tegi doonaa sidii afar iyo sagaashanka uugala tegi miyay u aragtaa hadalka qadaasi uu ka jeediyey golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo kaga hadlay arrimaha dalka soomaaliya iyo hadalka aada iyo aad baan usoo dhaweyneynaa haddaan nahay golaha dhaqanka midnimada beelaha wiye hadalkaas haakaan dhegaysanay hadal aada u xiiso badan buu ahaay hadalkaas aada iyo aad baan usoo dhaweyneynaa waayo annaga dalkeenna waa lagu soo duulay in lagu soo duulow qadaafi qiray baddeena iyo berrinkeenaba in lagu soo duulow qiray arrinkaas aada iyo aad baan usoo dhaweyneynaa kuwa islaamka iyo kuwa islaamnimada sheeganayo oo mas-uuliyiinta oo carabi cajaba oo meesha fa fadhiyaan intaas in ilaahay fahansiiyaan ilaahay uga baryayna waxaan kaloo kuweydiin lahay sideed u aragtaa dolo nabadeed oo caalamka uu dhigo yaad is dhihi kartaan oo aad ku kalsoon tihiin in wadamada la dhihi karo in lagu xaliyo arrinta soomaaliya gogol nabadeed waa soo dhaweyneynaa laakiin waa in dhibkaa nala dhaafiyo ciidanka nabadka ilaalinta in nala dhaafiyo waay ciidanka soomaali gumaadaya in nala dhaafiyo waaye ciidankan ilmihii iyo naagihii baabi'iyey inala dhaafiyo waayo nimankan guryihii dumiyey inala dhaafiyo waayo marka gobashaas waa soo dhaweynaynaa annagu hadda kama warqabno laakiin iyadoo nimankaana nala dhaafin oo saa naloo heesto oo sidaa naloo hasuuqayo wixii naloo sheegaba wax baadil ahaanu arkaynaa intaa ma fahamti mudan afhayeen madaxweynaha uganda yoweri museveni wuxuu sheegay in magaalada kismaayo iyo baydhabo lagay doono ciidamo ka socda amisom marka taas ay kasoo horjeesteen qaar kamid ah kooxaha dawladda kasoo horjeeda dawladdana waxay sheegtay inay ku faraxsan tahay arrintaas ay soo dhaweyneysaan adinka odayaal ahaan sideed u aragtaan arrintaasi museveni waxaan u aragnaa dhibaatada soomaaliya ninka kandaraaska ragga kusoo qaatay oo ciidamadiisii usoo diray baan u aragnaa insha allahuna waxba inuuna kala noqon doonin baan ilaahay ka rajaynaynaa waxba inuusan kala noqon doonin oo oo fir oo ku cimro qaadan doonaan ilaahay ka rajaynaynaa waayo waa ninka dhaqaalaha kusoo qaatay amerikaanka dadkiisii kasoo gatay nin marka dadkiisii soo iibsaday waxay ila tahay waxaanu hadal u jeedinaba ma dhama intaa ma fahan
Kalkani Wasomali Talk.com.